subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaado ah oo bisha janaayo ee tahay laba iyo labaatan sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka ah afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo halka washingtonna ay ka tahay tobanka iyo bar fiidnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah shahre cabdi axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlay xadhiggii mukhtaar roobow cali iyo dilkii dad raydah ku yimid doorashooyinkii ka dhacayay koonfur galbeed bishii dhisembar anwaragabe ani cabdicasiisba lama qofoodo deegaanku ha ku jeedaan oo arlaadonka dhaladay arlaadon nasab sheegdaa wali ilata ani cabdicasiis oo isjarnaba haddii mukhtaar ha dhiyo waayn
qodobada kale ad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ergey gaar ah oo shiinaha ka socda oo toddobaadkan booqan doona dalka kameruun si ay u sii xoojiyaan xiriirka labadaasi dal mucaaradka jabuuti oo wadda dibu habayn lagu samaynayo xisbiyada mucaaradka dhexdooda qodobadaasiyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii boqolaalka kun ee shaqaalaha dowladda federaalka ee lacag la'aanta ku shaqaynaya ku sheegay waddaniyiin waaweyn hase yeeshee ma jirin wax tallaaba oo loo qaaday sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban maalintii labiyo soddonaad fariin dhinaca twitter-ka oo soo diray ayuu mar kale ku soo cusboonaysiiyey baaqii derbiga laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico isagoo fariintiisa ku yidhi waa inaan wada shaqaynaa sannado badan oo hagardaama ah si aan wax uga qabanno dhibaatada bani'aadanimo dembiilanimo iyo tadaroogo ee xadkeenna ka jirta mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa diidan derbiga xadka laga dhisayay iyagoo ku sheegay mid aan waxba taraynin islamarkaasna bani'aadanimada ka hor imanaya dimuqraadiga ayaa doonaya in trump iyo jamhuurigu ay howlaha dowladda furaan kadibna laga hadlo hindisayaasha kale ee dhinaca amniga iyagoo oo gol hal dhibic saddex bilyan oo dollara amniga xadka lagu adkaynayo hase yeeshee aan derbiga waxba looga qoondaynin
qof isku soo xiray bam ayaa isku qarxiyay suuriya isaga oo bartilmaameedsaday kolonyo ciidamada maraykanka iyo kuwa saaxiibada ay yihiin ee kurdiska waxa ayna noqonaysaa wiigan gudihiisa markii labaad oo ciidamada maraykanka ee dalkaasi ku sugan lala eegta qarax colonel saint rayan oo isagu ah sarkaal saro ka tirsan milatariga maraykanka ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay qaraxaasi oo isbahaysiga maraykanku uu hogaaminayo ka mida goobjooga ayaase warbaahinta waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay magaalada shadadah oo ku taala gobolka hazake halkaasi oo badi ay maraan ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ee dagaalka kula jiro isis ka dhana muuqaal la sii daayey ayaa waxa uu muujinayaa oo ay sii daayeen kooxda dusha kala socota arrimaha xuquuqul insaanka ee dalka suuriya fadhigoodana u yahay britain iyada oo qiiq xoogan uu ka baxayo baabuurta kuwa gaashaaman ah oo gaar ahaan sida kuwa kurdishka ay wataan ah oo taagan goobta qaraxaasi lala eegtay
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington kadib caleemasaarkii toddobaadkan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis laftagareen ayaa waxaa kulama ay dhex mareen odayada dhaqanka ee maamul koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu weheliyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal waa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan labada mas-uul oo kulamadooda si gooni gooni ah ayuu la yeesheen hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka koonfur galbeed ayaa waxay ka wada hadleen sidii wadahadal loogu soo dabaali lahaa xaaladihii degenaansho la-aan ee ka dhacay baydhabo xilligii doorashada gaar ahaan xadhiggii mukhtaar roobow abuumansuur warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo diyaarisay saare cabdi axmed muddo bila kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed ayaa xafladii caleemasaarka ee toddobaadkan oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamanka waxaa duqowda dhaqanka ah ee gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya magaalada baydhabo ay uga dalbadeen dowladda soo deysmada mukhtaar roobow cali abuumansuur iyo sidoo kaleeto wax ka dhihista dadkii dhibaatooyinka dhimasho iyo dhaawacba isugu jira ay ku soo gaareen rabshadihii ka doorashadii madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee baydhabo ayaa waxa uu ballan qaaday in asaga iyo madaxweynaha koonfur galbeedba ay ka wada shaqaynayaan soo deysmada mukhtaar roobow cali abuumansuur anwaligabe ani cabdicasiisba lama qofoodo deegaanku ha ku jeedaan oo arlaadonka dhaladay arlaadon nasab sheegadaen wali ilata ani cabdicasiis oo sajarna bahdi mukhtaar ha dhiiwayn kuraaste ka fadhije walkelow an wali gabeeha runtaawo ugaaska kheyra la sii ugaaska in badan yaa soomaali dhan matalaay gaaraan haddana digini marfle matalaay geeka kusii ballaaratayhe koonfur galbeed dhibaatooyinka lahamari way ogi waxaa sidoo kaleeto uu soo hadal qaaday guddoomiyaha baarlamaanka sida beesha caalamka ay uga falcelisay xariga mukhtaar roobow taasi oo ku noqotay su-aal taagan ayuu yidhi dowladda federaalka waxaa kale oo uu sheegay in madaxda dowladda ay ballan qaadeen in dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba la dhiibo magtoodii diyo arrintumarki dhiidi oo lankii la wedi oo la jeey la gobaday lihiray hegelijeey walaayu ku dambooy caalamka dhaanqayli waana wali liswarsadayhin sababta oo doorashadii iska fadheeda waaye oo intii la hiri meelilanjeey su-aal badanoo dowladda ka wajahaan nagati haddii internationalka ka gudbii lahaayeen fariin ka gudbii lahaayeen iyo haddii kaleba la dareertan lanka ergeyga ahay oo secretary generaalka oo united nations ka matalaay hayson xiljeey wali ka waaye mukhtaar waxaa sida warar v o edu ay heshay ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka sidoo kale ay ka hadleen dilkii xildhibaan baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsanaa iyo sidoo kale xal u helidda dadkii ku waxyeeloobay xiisadaasi ka dhashay doorashada maamulka koonfur galbeed waxaa dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal uu sheegay in wakhtigan la joogo waxa laga wada hadlaya ay tahay in wakhtigan la joogo waxa laga wada hadlaya ay tahay hanaanka soo deysmo ee mukhtaar roobow cali abuumansuur waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inaanan weli si rasmiya loo ogeyn ayuu yidhi mukhtaar roobow marka la soo daayo haddii uu ka mid noqon doono dowladda iyo haddii uu noqon doono qof shacab oo iskiis magaalada dhinac uga jooga mukhtaar way hadhiya wali dareere broceskii oo ah la dareertan lankii odaygahay oo mas-uulkahay markii la hadhiyi kadib ma wali nagada doonay lan oo dowladda federaalka la shaqeeya xubin kumideh mas-uuliyiinta kumid ee mas-uuliyad lan dhiibi dowladda federaalka nagaday mase wali nagada doona anamadii aan nagadoo kuwada hadalaana laakiin madaxweynaha wali hasla go'aansana iyo ra-iisul wasaaraha hasla go'aansana mukhtaar in la hadhiya masalanko shacabe oo caadiya inta iskuba iyo xaafadoo bakaaro xaafad kumada iyo dege yacni haliintoo ma iswarsadoy ana mukhtaar gemariri aqoon waan lahayn laakiin markii dambe lama goorsa dugoor afar goora kulagna anuusa lama goor amalna isla qadayni lan eed maskantiisa in shaqeeyaso eedan deganwo xariga mukhtaar roobow abuumansuur oo horey u ahaa ninka labaad ee al-shabaab saraakiishooda ugu sarraysa muddo dheer kadibna noqday musharax u taagan xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya waxa uu ku furay buuq fara badan waxaana doorashada koonfur galbeed ee musharaxa uu ka ahaa ku soo baxay sagaal iyo tobankii bishii disembar ee ina dhaaftay cabdicasiis lafta gareen iyadoo maalmo ka hor doorashadaasina ay ku dhinteen toban qof rabshado looga soo horjeeday xariga mukhtaar roobow oo ka dhacay magaalada
warbixintaasna waxay noo diyaarisay zahra cabdi axmed
markana dalka jabuuti mucaaradka ah jabuuti ayaa qaarkood waxa ay baryahan wadeen dubuqaabeyn ay ku sameynayaan siyaasadooda gudaha waxaana isbahaysiga dalada mucaaradka ee u s n ay qabatay kulan ay dhowr cisho ku qabatay magaalada jabuuti oo ay uga wada hadleen sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen dubuqaabeynta xisbiga mucaaradka dhexdiisa haddaba wariyaha v o eda waa ramadaan muuse ayaa waxa uu la kulmay jaamac cabdiraxmaan candhoole oo isagu ugu waramay kulamadii ugu dambeeyey iyo waxay ka wada hadleen waa run waxaa socda diuhabayn usan baa socota in mataqaanaa khaladaadkii hore la galayna in dib loo eego si looga faa'iidaysto oo wixii khaladaad la galay dib loo saxo waxa weeyaan horteeda waa de ummadda in mar walba rajo lagu abuuro waa mid anaga macaaradka u taala waxaa macaaradku waa run marmar waxaa galdaacaya laakiin waynu isdabaqabatayo tii baan imika ku jirnaa ummaddana waxaan rajaynaynaa inay waxay ku farxaan uu ka soo baxo wadahadallada socda dee yaro suga in yar waa bilow shirar way dhaceen waana isdaba socod dee insha allah waxaan rajaynaynaa wax lagu farxo inay ka soo bixi doonaan biidn illah marka halkeed u socotaan baa lays odhan karaa jaamac
halkee loo socon lahaa arabadan waxaad ogtahay halka loo socdo waxa weeyaan waxaa loo socdaa in ummadda la rajogeliyo oo isbedel siyaasadeed waddankan ka dhaco si nabadgelya iyadoo la ixtiraamayo dastuurka oo marnaba aan la khalkhal gelinayn nabadgelyada ay ummaddu samaysatay nabadgelyada lagu naaloonayo ummaddaa horta samaysay ayaana cid kale ku faani annaga waxaan leenahay nabadgelyada meel walba lagaga dhawaaqayo ummaddaa ku samartay ilaahay iidankiina waxaan rajaynaya inuu samirkoodaasi uu u keeno waxay ku yacni ay wax ku ilo ay ku abaalgudani ku helaan ayaan ilaahay u baryanaa laakiin jaamac u s n dadku horey uga daaleen wakhti baa jirtay ee socotay miyaan lays odhan karayn waxaad shafaysaan mashruuc waqhtigiisa dhammaaday dee horta ummadday u taal waxaa weeye in laismacaashiye maaha ku odhan maayo ilow ilaa waa la guulaysanayaa laakiin waxa weeyaan annaga dadaal baana laga rabaa qofku haddaanu dadaalina waxba la gaari maayo waxa weeyaan in lagu joogsado maaha yuesan waa laga daalay waxa weeyaan ummadda ummaddaa loo bandhigi doonaa ummadduna wixii ay ka jawaabto dee adduunyadu way maqli doontaa idinkuna waad maqli doontaa saxaafadahaan laakiin annaga waxaa nala gudboon in mar walba lagu tallaabsado sidii ummadda loo rajogelin lahaa oo ummadda loo tusi lahaa inaan la iloobin oo aan yani garoonka loo dayn xukuumadda imika waddanka haysata oo ay ummaddu aragto in wax kale jiraan dee waxa imika socda wax kale oo loo bandhigayo hadhowna iyaga dee u taalla ummadda mar walba gacanteeda ku jirta guushay guuldarrada iyo santu qolyihiinan isku yimid adigu ka jaamac cabdiraxmaan candhoole ahaan xusbi ma lihid mas-uuliyiintan kalena ma leh qaarkood qolyahan inla joogaa xusbi bay sheeganayaan laakiin sharcigii ma haystaan garabadii kalea la tegay sharcigii miyaan lays odhan karin gudcor baad gudaysaan dee horta rabadan waan kuu saxo anugu xisbi waan leeyahay la yidhaahdo barti domerted borga p b oo ka soo jeeda oo ka soo jeeda xisbigii taariikhda halganka magaca ku lahaa saddexda xaraf baan iskaga gudboonahay waxaan dhigay laba kun iyo labaiyo tobankii waxa weeyaan sharciyan wuu jiraa waananu shirnaa inkastoon ka xumahay in mataqaanaa waxa la yaabla adigoo doonaya inaad sharci si sharciya wuxu qabato in lagugu qasbo inaad mar walba shir qarsoodi aad qabsato waa nasiib daro qarnigii koob iyo labaatanaad xisbigaygooda wuxuu yaallaa wasaaradda daakhiliga lamana diidin lamana ogolaan laakiin waxaan kuu sheegaya sharciyan toban cisho gudaheed haddii lagaga jawaabayo xisbigu wuu socdaa xisbiguna wuu jiraa wuxuu leeyahay guddihiisii guddida fulinton way saragtaa ber ilaaha iidankii waxaan rajaynaynaa intaan bisha lixaad la gaadhina inaan koongare qabanno maxaa soo biiray baa lays odhan karaa beryahan dambe waxaa la moodaa mucaaridku inay abaabul ku jiraan dhaqdhaqaaq kala duwan socdo ama waxba laynii sheegay demay maxaa de waxa weeyaan rabadaan demay layska seexdaa waxa weeyaan waxaan ka soo gudubnay imika doorasho madaxweyne oo laysku khilaafay marka haddii la yidhaahdo meeshii way iska socotay ha la seexdo dee ummadda danu ma ahade ummadda mar walba waxa u danaa inay wax socdaan in la rajigeliyo in wax loo yacni dee so in loo shaqaynayo ummadda ummaddu dad bay macaaradku wuxuu il saaran yahay inuu mar walba ummadda dhiirigeliyo sida ay xuquuqdooda u raadsadaan ayaa weeyaan marka waxa weeyaan waa laysu yimi waana laysu yimin doonaa rag kalena way soo socdaan sidaan warag ku hayno intaa way ka xoogaysanaysaa u yeeshan anigu haweeni ayaan aaminsanahay waxyaabo fara badan oo dowladdu qabato oo wanaagsan ma tilmaantaan inta badan oo marka miyaana ku habboonayn waxa wanaagsan ee dowladdu qabataan inaad ka hadashaan oo ku ammaantaan ood ku hambaliyaysaan dowladda anigaan aaminsanahay waxa weeyaan kol haddii aan laga hadal waa la aaminsan yahay ka dhigantay waxay ka hadlayaan macaaridku wixii khaldan buu ka hadlayaan wixii ay ka hadli waayaan waxay ka dhigantay waa sax xisbigii c d u ambasadey dabcan cumar cilmi khayre oo guddoomiye u ahaa xilkii uu ka tanaasulay guddoomiye cusub baa qabtay bal ka warran dee waxaad tihiin dhammaantiinna niman odayaaloo xidhiir wanaagsan u ka dhexeeyo dee horta waxaa weeyaan xisbigu waxaa weeyaan waa dimuqraadi waa in lagu hambaliyo oo lagu ixtiraamo qaraarkay gaareen ummaddiisu madaxweynaha baresaanka jadiidkana dee waan inaan saaxiibanahay cumar cimina uu ku saxan yahay inuu dhallinyarada u sii daayo sida ay masxaa siyaasadda ay uga soo qayb galaan taas saasaan leeyahay waana hambalaynayaa baresaanka jadiidka ee loo xigmaday
kaasi waxau ahaa jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka mida mucaaradka jabuuti oo u warramayey waryahayga ramadaan muuse
ergega gaarka ah ee ka socda madaxweynaha dalka shiinaha shi jibin ayaa toddobaadkan booqday dalka cameroun si uu usii xoojiyo xiriirka labada dal ganacsiga iyo xiriirka amniga ee labada dal ka dhexeeya ayaa xiliyadan dambe aad u koray hase ahaatee xiisada ka dhex jirtay shaqaalaha macdanta qoda iyo sidoo kale labada dal ayaa mac ayaa magac xumo ku keenta aanraahda dalka shiinaha haddaba wariyaha v o eda moki edwin ayaa warbixintan ka soo diray degmada batere oyo waxaase soo jeedinaya maxamed cabdisandheere markii madaxweynaha cameroun bol piya uu martigeliyey ergeyga madaxweynaha shiinaha yang jiye jimcihii toddobaadkan labadooduba hadallo wan wanaagsan ayay ku hadleen madaxweyne biya ayaa soo dhoweeyey waddooyinka waaweyn ee shiinuhu qorshaynayo inuu balaayiin dollar ku bixiyo kuwaasoo isku xidhaya qaaradaha asia yurub iyo afrika master yan ayaa isna sheegay in xidhiirka labada dal uu gaadhay meel sare iyadoo ay jiraan fursado muhiima oo dhinacyada horumarka ah maruu weriye ka socday v o edu weydiiyey arrin dadka reer kameruun qaarkood ay aaminsan yihiin oo ah in shiinuhu uu kameruun ka faa'iidaysanayo ayaa master yanku ku jawaabay in arrintaasi ay tahay isfaham waa waxau yidhi kameruun iyo shiinuhu waxay u baahan yihiin inay si soka uga wada shaqeeyaan sidii ay u gaadhi lahaayeen heer ay dadkooda uga faa'iideeyaan hase yeeshee xilligaas uu yang booqanaya kameruun ilaa lixdan qof oo reer kameruuna ayaa ku dibadbaxaya shirkad shiinaha laga leeyahay taasoo dahabka ka qoda tuulada angora waxay ka cawdeen in shaqaalaha macdanta ee shiinuhu ay maalintii khamiistii iyaga ka hor joogsadeen godadka macdanta laga qodo batrice wuyu oo ka mid a dadkii dibadbaxayey ayaa sheegay in tartanka shiinuhu uu burburinayo kana faa'iidaysanayo khayraadka dabiiciga ah ee dalka kameruun waxau yidhi macdan qodatada shiinuhu waxay jebinayaan sharciyada kameruun kuwaasoo diidaya in macdanta laga qodo dhulka ka agdhow webiyada balliyada iyo biyodhaacyada kale godkan inuu xidhnaado ayay sii wadi doonaan ilaa inta ciidanka dowladdu uu dembiilayaashan shiinaha cadaaladda hor keenaya ayuu yidhi rigobert ongom oo dibadbaxa hogaaminaya ayaa sheegay in shiinuhu uu laaluusho saraakiil musuq maasuq oo kameruun u dhashay si buu yidhi ay u baalmaraan sharciyada arrimahaasi mamnuucaya waxa uu intaas ku daray in carruurta da'da yar ay hoodaan oo iskuulladooda ay ka soo kaxeeyaan si ay dahabka ugu qodaan ongoom ayaa sheegay inuu la yaaban yahay sida dowladda kameruun ay rukhsadaha macdan qodista oo u siinayso shirkadaha shiinaha iyadoo ay jiraan shirkado kameruun laga leeyahay oo khibrad iyo rukhsadba haysta kuwaas oo dalkooda horumarin kara hase yeeshee iyadoo arrintaasi taagan tahay ayaa wasiirka dhaqaalaha qorshaynta iyo horumarinta gobollada ee kameruun uu diiday aragtida odhanaysa in shiinuhu uu kameruun ka faa'iidaysanayo sida wasiirku sheegay shiinuhu waa maalgashadaha koowaad ee kameruun iyadoo xaddiga maalgelintuna uu yahay afar boqol oo milyan oo dollar sannadkii lacagtaas oo lagu maalgeliyey waddooyinka dhaamamka isgaadhsiinta garoommada ciyaaraha iyo mashruucyada guriyeynta dadka dhaliilsan ayaa sheegay in badi maalgelintu ay tagto sidii galaangal loogu heli lahaa khayraadka dabiiciga ah halka dalku uu sii muquuranayo deymo sii kordhaya hase yeeshee alaamiin osmaan mey oo ah afayeenka wasaaradda dhaqaalaha qorshaynta iyo horumarinta ayaa sheegay in shiinuhu uu bilaabayo inuu kameruun u kaalmeeyo si ka badan sidii hore waxa uu sheegay in bishii nofembar uu shiinuhu cameruun siiyey gargaar ku dhow saddex milyan oo doolaroo lagu caawiyey dadkii ka soo barakacay dhaqdhaqaaqa goonigoosatada cameruun ee ka jira gobollada afka ingiriiska ku hadla ee dalkaasi aad baan ugu faraxsannahay in shuraakadeenna shiinuhu ay bixiyaan gargaar bini'aadannimo gaadhaya ilaa hal dhibic siddeed bilyan oo faranka afrikada dhexea iyo weliba qalab waxaan saxinay heshiis aan lacagtan ku kaalmaynana labadan gobol ee afka ingiriiska ku hadla ayuu yidhi yangjiyeshi ergeyga madaxweynaha shiinaha ee dalka kameruun ayaa intiiu booqashada ku jiray shaaca ka qaaday in shiinuhu uu kameruun ka cafiyey toddobaatan iyo siddeed milyanoo dollar inkastoo deynta inta ka hadhay aan la caddaynin warbixintii wariyaha v o e da moki edwin uu ka soo diray degmada batateera oya oo uu soo jeedinayay maxamed cabdi xasan ayay taasi ahayd halkaasi aad ka dhageysanayseena waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington markana dhinacii ciyaaraha isla maxamed cabdi xasan
inti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka ah xubinteenna saaka waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaro ka mida horyaalada talyaaniga iyo ingiriiska iyo ciyaarta kubadda koleyga ee dalka maraykanka waxaana barnaamijka saaka ay la falanqeynaya wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab cabdiqaadir marka hore soo dhowow marka xiga bal haddaynu ku bilowno horyaalka dalka taaniga ciyaaraha la ciyaaray waa mahadsantahay sandere laba kulan ayaa xalay dhacay horyaalka wadanka talyaaniga labada kulanba waxa ay kala ahaayeen kooxda juventus ayaa waxa ay la ciyaartay kievo verona saddex iyo eber ayay ku badisay kooxda ac milanna waxa ay la ciyaartay genoa labiyo eber ayay ku garaacday marka sababta kooxahan ay u ciyaareen ama labadan kulan dib loogu dhigay ayaa waxay tahay kooxaha juventus iyo ac milan in toddobaadkii hore dhammaadkiisa ay wada ciyaareen supercoopka italia maadaama iyaga marka ay wiigaas laba ciyaarood ciyaareen waxay u baahdeen maalmo nasiina ah sidaas ayaa looga dhigay in ay ciyaaraan habeenkii isniinta markii horeba waa la filayay in juventus oo gurigeeda joogta ay ka ka awood badin doonto kooxda kieva ac milanna waxa ay ku galgalatay kooxda genoa oo labiya bar ay ku garaacday waan garta hadaynu u gudubno dhinacaayo dalka ingiriiska kooxda manchester united guulo xiriir ayay gaaraysay ilaa wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday amaba la eriyey macalinkii morino bal haddaad iiga waranta arrintaas waa mahadsan tahay kooxda manchester united sidii uu uga fariistay macalinkoodii hore sir alex ferguson waxay ahayd koox hoosu dhac uu ku yimid dhibaatooyin badan ayay la kulantay ilaa iyo saddex macalin oo ay shaqogeliyeen ay dib u ceyriyeen oo ugu dambeeyey hose morinoho laakiin hadda waxaa moodaa inay xoogaa soo yaro kabsanayaan macalinkan sida uu u qabtay waa oleganer solsha wuxuu ahaa xidig kooxda ka tirsan oo weeraryahan ah runtii wuxuu abuuray jacaylkii iyo kalsoonidii all travord iyo qolka labiska sidoo kalena wuxuu noqday macalinkii ugu horeeyey oo kooxdan leyliya oo lixdiisa kulan ee ugu horeysa ee horyaalka premier leaga guuleysta sidoo kale waxa uu noqday macalinkii ugu horeeyey taariikhda manchester united oo toddobadiisii ciyaarood ee ugu horeysay guuleysta haddii lagu daro kulankii ay la yeesheen ay ka badiyeen kooxda reading ee f a capka ahaa marka dadka falanqeeya ciyaaraha waxay leeyihiin macalinkan wuu u qalmaa in shaqo joogto ah laga siiyo kooxda manchester united waan gartadeennu u gudubno dhinacayo dalka maraykanka ciyaarihii kubadda koleyga oo xiise gaara leh gaar ahaan kooxda la yidhaahdo golden state warrior oo laga yaaban yahay laacibiin aada u qaaliya oo ah kuwii ugu mudnaa amaba ugu magaca dheeraa kubadda koleyga dalka maraykanka iyo xabad xabad usoo iibsanaysa bal arrintaa haddaad nooga warantid sandera waa mahadsan tahay sanadkan waxay soo iibsadeen hal ciyaaryahan oo ka mid ah xidigaha loo yaqaano kuwa ku jira all starka all starka xidigaha ku jira inta badan waa xidigaha ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda koleyga n b a da kooxdan waxay hore u haysatay afar ciyaartooy oo ka tirsan kuwa loo yaqaano all starka haddana waxay kusoo dareen demarcos cazines oo ka yimid kooxda new orleans oo isagana ka mid ah xidigaha all starka loo yaqaano marka hadda safkooda waxay ku haystaan shan xidig oo all star ah mana jirto koox intaas isku keentay ama isku haysata waxaa la fiirinayaa marka kooxdii kusoo bixi lahayd oo iska dhicin lahayd sanadkan waan gartay aad baad umahadsan tahay kaasi waxaa wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo ila falanqeynayey xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka intaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag xubintaasi ciyaarahana intaasi aan kaga gudubna maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinaya soona jeedinaya halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da bal intaanan gabagabadii gaarin maxaa inoo xiga
zaray waxaa noo xiga heestaasi dhagaha dad ku soo dhacay sawaaste waqti iyo fanaanada kala duwan bacdo heestaasi waqti iyo fanaanada kaltuun bacda waxay u dambeeyeen idaacaddayadii subaxnimo inta haddii laadhadana mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abikaro idinla sidaas iyo subax wanaagsan Thank you.